Taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Saraakiil Guute Cismaan Cabdullaahi Maxamed ayaa xarigga ka jira qeyb cusub oo lagu soo kordhiyay saldhigga degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. Munaasabadda xarag jarka waxaa ka qeyb galay maamulka degmada Xamar Jajab, dhalinyaro, haweeney marti sharaf kale. Taliyaha saldhigga booliska degmada Xamar Jajab, Kaashaale Dhexe Raxmat Salaad Maxamed ayaa ka warmeysa marxaladihii uu soo maray saldhigga.
Waxaa gacan mug leh iga siiyay maamulka degmada iyo bulshadeeda qeybaheeda kala duwan ee caawa ku sugan qaar ka mid ah xalfadan waxaana leeyahay aan rabaa inaan hortiina ugu mahadceliyo ilaahay subxaana wa tacaala noo saqirana aan u mahadceliyo Taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Saraakiil Guute Cismaan Cabdullaahi Maxamed iyo guddoomiyaha degmada Xamar Jajab Ismaaciil Maxamed Xuseen ayaa bogaadiyay xarag jarka saldhigga.
runtii saldhigga xamar jajab ee taliyaha saldhigga kheyr allah siiye raxmo maalintii saldhiggan ay ku soo biirtay waxa ay ka qabatay waxyaabo aan inta laga sheegi karin oo indhaha caalamka iyo saraakiisha meeshan fadhisa bay arki karaan ee hal abuurka iyo fikirka qofka inuu asaga keena asaa laga rabaa annagana haddaa maamulkii nahay taliyaha hal abuuray la timid waan ku gacan siinay shaqadaan qabatay quruxdaan ka soo saartay dhismahaan samaysay interloogaan dhigtay saldhiggii nuuc kale u ekaysiisay raxma raxma saneer baa naloo dhihi jira laakiin raxma dawla la yidhahdaa hadda magacaasee caawa la baxda waa waa raxma sandheer la yidhahdo dambe ma jiro qofkii saldhiggiisa quruxsan waayaa sandheer ama sangaaba see u taallaa ah laakiin caawa raxma waa ka gudubtay raxma dawla la yidhaahdaa inuu saldhiggaas saas u ekaadana xaqiiqdii inaan sheegno waayo waxaa keeni kara waxaa keeni kara waxay tahay inay gabar madax ka tahay waxaa keeni kara waxay tahay in hooyo dalkeeda u naxaysa cadaaladda ku shaqaynaysa daacad ah inay saldhigga madax ka tahay baa keeni karta inuu sidaas u ekaado Saldhigga xarigga laga jaray ee degmada Xamar Jajab ayaa loogu adeegi doonaa bulshada ku nool degmadaasi.